barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efmyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel walba aad nagala socotaan waa arbaca bisha februari waa afar iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah wiil nala wadaagaya jacayl ah dhex maray isaga iyo gabar ay ku kulmeen dhinaca facebook wiilka jeebkiisaa liitay talow gabadhii ma isfahmeen dumarkuna waa kala taqaanaa waxa weyaan midna ragga jaabka weynna bay jeceshahay midna waxay jeceshahay qofkay dabeecad ahaan iskeenayaan marka qofkan waxay ahayd inta badan dadka dadka jaabka weynna daneeyo marka waxaa iiga baxdaba taleefonka kaar ma kugu jiraa marka markii saas tira waa ka daysadaa taleefonka ma ka qabta marka qaar malaha arrintaas looma dhammaa caashay oo tilmaanta uu hablaha ka bixiyey mid sax sidaa ah kuma aha laakiin maanso ayuuba ka sameeyey doodii dhex martay isaga iyo gabadha ay facebooka ku kulmeen cizi iyo sharaf iyo cambaaraysi caatihii kuwa cayilana bal carif aan ayagana garanee marka waxay igu tiri carifaye kuwa cayilanoo calooshiyo casha wada lulayaa cilmiyow laga casheeyaa marka markaasay si toos iyagu soo baxday way caddaatay marka in xoogaa sheekadu ay lacagdoonay tahay
ninbaa ismaaciil oo laga hayaa nin duran haddaad aragto nin duran haddaad aragto nin dilan gadaashiisa ka eeg hablaha laftooda way garnaqsadeen waxaanay leeyihiin
waxay tidhi waxaan filayaa dee inan tiri jawaab saxan bay bixiso waxay tidhi baadhi to baadhi kama baxaysid Haye.
waa intaas xafladaad joogtaa xafladaad joogtaa bay tiri sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dayuurad yar oo ay saarayeen koob iyo labaatan qof oo ku jirtay hawada dalka nebaal ayaa luntay mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaradaasi ay saarayeen siddeed iyo toban qof oo rakaab ah oo ay laba shisheeye yihiin iyo saddex qof oo shaqaalihii diyaaradda ah la waayey kadib markii uu go-ay xiriirkii wadahadalka ee ay la lahaayeen dhulka diyaaradaasi ayaa ka caga qaaday gegada diyaaradaha ee xarunta dalxiisayaasha ugu weyn ee la yidhaahdo bokhara oo laba boqol oo kilomitir kaga beegan dhinaca galbeed ee magaalada kadmandu ee caasimadda nebaal maalqabeenka hodanka ah ee donald trump ee u ordaya in uu ku guulaysto murashaxnimada madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ee dalkan maraykanka ayaa mar kale guul aad u sarraysa ka gaadhay gobolka nevada ee ku yaala dhinaca galbeed ee dalkan maraykanka trump ayaa helay in ka badan afartan boqolkiiba ama toddobiyo afartan shan iyo afartan ay dhaahday tiro gaadhaysa codadkii la bixiyey waxaana murashaxiintii ku soo xigay ee marco rubio iyo ted cruz uu ka sarreeyey tiro ku dhow labaatan boqolkiiba
ismaaciilow marka hore ballaan ku horeyno magaalada boosaaso oo ay ka dhacday xaflad loo qabtay arday ka qalinjibisay barashada umulisooyinka wariyaha v o a magaalada boosaaso ayaa qalinjibintaasi la ka qayb galay waa yuusuf maxamuud yuusuf warbixintan ayuuna nooga soo diray waxaa jaamacadda culumta caafimaadka magaalada boosaaso ka qalinjibiyey arday isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasoo ka mid noqday dhakhaatiirta caafimaadka ardada maantay qalin jibisa oo bartay kulliyadda caafimaadka waxa ay gaarayeen ilaa iyo lixdan iyo siddeed arday kuwaasoo badankooda uu ahaa gabdho ardada maantay qalin jibisay ayaa waxa ay ka koobneyd laba kulliyadood kuwaasoo kala bartay kulliyadda umulisinimada oo dhammaan labaatan arday islamarkaana qaatay shahaadada bajularka iyo weliba kuwa bartay kulliyadda kalkaalisinimada oo dhan afartan iyo siddeed arday islamarkaana qaatay shahaadada sare ee digrii waxaan la hadlay qaar ka mid ah ardada oo aad u faraxsanaa waxaana weydiiyey dareenkooda dhammaantood hawl adag baan haynaa waad dareemi kartaan umuliso marka la dhaho hooyo iyo dhallaan shaqo adag bay qabanayaan ilaahay waxaan ka rajeenanaa ilaahay waxaan ka rajeenanaa inuu noo fudaydiyo hawsha aan hayno waxaan leenahay hambalyo kliinikan midweyfari hambalyo aniga oo magacaygu yahay naciimo maxamed miro oo ka socda ardada kliinikan midweyfari hambalyo Waya, waa mahadsantahay soo dhowo walaal adiga magacaygu waa qaali cabdiwanaaji waxaana ka tirsanahay kulliyadda culumta caafimaadka ee ka qalanjabisay ee maantay afar sano iyo bar aan aan u soo dhammaystay Een, waxaan ahay ardada clinical midwayfery ee baajuwan u taagan dhallaanka iyo hooyooyinka inay horumariyaan waxaan kaloo mahadcelin een, ham- waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda islaam islaamka ah iyo dhammaan waalidiinteeda waxna soo bartay gaar ahaan hooyaday deeqa cabdinaaji oo hooyaday aamino diiriye jaamac aabbahay naaji cabdownaaji iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo saaxiibaday qaaliga ah waa maryan axmed sahal saciid aad baan ugu faraxsanahay shahaadada aan maanta qaatay waxaa hambalyo u dirayaa hooyaday macaan faadumo warsame muuse iyo aabbahay axmed sahal saciid cabdi oo ila soo garab istaagay heerkan aan maanta taagnahay inaan soo istaago iyagoo la'aantoodna aanan gaari lahayn farxaddan waxaan kaloo uga faa'iidaysanaya inaan ugu hambalyeeyo walaalaha isla qalinjabinay kalaasmeydkayga aan afar sano isdhinac fadhinay iyo walaalaheena kale ee nala qalinjabiyey midwayfariga ama umulisooyinka hambalyo hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa kowsar axmed cabdalle waxaan ka qalin jabiyey klinikan nursing degree aad baan ugu faraxsanay maanta inaan qaato shahaadadatan waxaa mahad u diray allah subxaana watacaala ii ogolaaday inaan dhammaystirto sidoo kale waxaan hambaliyo bogaadin u diray ardayda aan kalaasmentiga ahayn ee nursing bachelor oo maanta la kan- ka wada qalin jabinay sidoo kale waxaa bogaadin iyo hambalyo u dirayaa een, ardayda kale ee klinikan midwayfary hambalyo gaara waxaan hawada u marinaya hooyaday xaawo axmed xasan iyo aabbahay axmed cabdalle iyo dhammaan faamiligayga oo dhan oo igu garabgalay waxbarashada tan inaan maanta ka guul gaaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa maryan axmed sahal saciid aad baan ugu faraxsanahay shahaadada aan maanta qaatay waxaa hambalyo u dirayaa hooyaday macaan faadumo warsame muuse iyo aabbahay axmed sahal saciid cabdi oo ila soo garab istaagay heerkan aan maanta taagnahay inaan soo istaago iyagoo la'aantoodna aanan gaari lahayn farxaddan waxaan kaloo uga faa'iidaysanaya inaan ugu hambalyeeyo walaalaha isla qalinjabinay kalaasmeydkayga aan afar sano isdhinac fadhinay iyo walaalaheena kale ee nala qalinjabiyey midwayfariga ama umulisooyinka hambalyo hambalyo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa kowsar axmed cabdalle waxaan ka qalin jabiyey klinikan nursing degree aad baan ugu faraxsanay maanta inaan qaato shahaadadatan waxaa mahad u diray allah subxaana watacaala ii ogolaaday inaan dhammaystirto sidoo kale waxaan hambaliyo bogaadin u diray ardayda aan kalaasmentiga ahayn ee nursing bachelor oo maanta la kan- ka wada qalin jabinay sidoo kale waxaa bogaadin iyo hambalyo u dirayaa een, ardayda kale ee klinikan midwayfary hambalyo gaara waxaan hawada u marinaya hooyaday xaawo axmed xasan iyo aabbahay axmed cabdalle iyo dhammaan faamiligayga oo dhan oo igu garabgalay waxbarashada tan inaan maanta ka guul gaaro si kastaba ha ahaatee jaamacadda culumta oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala gudaha magaalada boosaaso waxaa ka qalinjabiyey arday kala duwan oo aad u fara badan kuwaasoo kala barta kuliyada kala duwan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
cashay een, baryahan dhallinyaradu waxay aada ugu jiraan dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta aad iyo aad meel kalaba ismaaciilow yaa isku arkaba welibana shabakadu way fara badan yihiine soomaalidu waxaa laga yaabaa inay aada u isticmaalaan facebook waa garta oo kuwa kale aanay u warhaynba kuwa kale qaarkood way ku jiraan laakiin sida ay facebook ugu jiraan oo ay actifeka ugu yihiin waxaana xasuustaa waqti waqtiyada ka mida een, dhinaca facebooka waxaa ugu jiri jiray baltog waa garta baltogaas aad dadku u isticmaali jiray marka waxaa kas- marba waxaa meel kasii baa horreeyay messengerkan umalaynayo aad loogu xiriiri messengerkana waa jiray aad baa loogu jaatami jiro oo aad baa dadku berigu soo baxay dadku aad bay u isticmaali jireen marka waayadan laakiin waxaa jira markaa jacaylo badan baa ka dhex bilowda ku dhex dhammaada facebook waa garta meelo sokay ka bilowdaan marka wiilkan oo kale axmed cabdulaahi cismaan baa la yidhahdaa haye waa wiil dhallinyara oo muqdisho ku nool marka isagu wuxuu leeyahay anoo iska jeeb liita ayaa wuxuu ka sheekeynaya gabadh een, eh, facebook ay ku kulmeen waa garta halkaasaa la iska bartay halkaasaa la iska bartay waa garta marka gabadhii buu ka sheekeynayaa marka isaguna waa nin jeeb liita sheekadu say u dhacayso gabadhiina oo waa gabadh facebookaba labaad.
lagu wada jiraa jeebkiisana maxaa tusa Al facebook jeeb kaga la arkaya maxaa lagu garaa malaha sawirada soo dhigaysid iyo waxyaaba fara badan wax badan wax badan wax badan baa la arkaya haye marka marka isaguna gabadhuna wuxuu leeyahy gabadhuna wax jeebku misaa u egtaayo ha wixii ladan ayaa ayaa hee marka jeebkiisa markay aragto wixii muuqdaa macaanay tirahdaa iyo sidoo kale waxay yidhahdaan ah, malaha soomaalida dhan baa tirahda fara aan dufin lahayn waxma duugaan markaa horta inkastoo doodo badan ay ka taagan yihiin faraha aan dufanlayn waxma duugaan Ah, wax badan baa ka taagan waa gartay marka mararka qaar waxaa jira dadka meelaha ugu dhibta yari Ah, waa meelaha aan lacagtu gaadhin waa dadku iska heshiis waa gartay marka bal sheekadan innaga oo xagga dambena usoo noqon doono dabcan eh, hees wanaagsannaad inoo soo xushay ha aynu sheekadaa oo dhex martay axmed cabdulaahi cismaan oo ah ninka sheekadan ku dhacday iyo wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle aynu dhegeystayaasha u daaro
cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay mar koobaad Een, inta badan facebooka marka aad maalintii aad furato waxyaaba ku cajab geliyaad ku arkaysaa waxyaaba aad la yaabtaad ku arkaysaa mararka qaar marka een, sheekadan horta waxaan ka sameeyey facebook inta badan hablaha iyo ragga isku barto marka een, facebook aan muddo aan isticmaalayay waa taqaanaa kolleyto waa waa social media inta badan aad baan u isticmaalaa marka waan ku xiranahay bogayga asxaab badan baan ku leeyahay marka maalintii dambe waxa dhacday uun inaan gabar aan iska barano facebookgii baan gabar- Haa. marka gabar baan iska baranay marka gabadhii markii aan iska baranay een, weliba waxaan isku baranay markaas sawir aan dhigay xoogaa ay sheeko ka soo qortay igu tiri haa sawir aan anigoo lahaay markaa sheeko ka soo qortay ee igu tiri waa taqaanaa dadku waxay ku yidhahdeen xataa- xataa haddii aad fool xun tahay ama sawirkaada laga cabsanay waxaa lagu leeyahay mogta maasha allah waa sawir qurux badan baa soo dhigda marka anigu mararka qaar waxaan sameeyaa dadku markay sawirro xun ay soo dhigaan yacni runtu waxa laga wareegi kara waa anigoo ku qarxiyaa qofka waxay idhahdaan innaa lilah war waxaan foolxumada badan dhibcaha soo dhigtay meesha meesha ka saar marka adigu waa taqaanaa dad marka waxaa dhacday inaan aan soo dhigay eh, sawir aan dhallinyarada hadda joogto yacni aan ku ajarayo inta i taqaano ee aan leeyahay anigu waa idinka weynahay nimay ama adiga xishootaan waa idinka da'weynahay marka waxaan sameeyey een, all the cameraan inan saartay telefonka aan waxaan sameeyey garka iska xiraa shaaribka keliya reebtaa madaxa daystay laga qaaday sawir anigoo shaati cad keliya gashan markaasaa waxaan ku qoray kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii marka dadka aan i aqoon waxay ii malaynaya nin xilligaas noolaayo hadda waayee lahaa marka sawirkaas markii aan sameeyey haddana waxaan dhigay sawir kale oo een, mar dhow sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka weliba bilowgiisii aan galay een, weliba haa cabdulaahigaan la yaqaan aad ku quruxda badan marka marka waxaa dhacda cabdiqaadirow labadii sawiraan isaag dhigay markaasa waxaan ku qoray sawirkaasna waxaan galay qarnigii labaatanaad sawirkan kalena waxaan galay qarnigii kow iyo labaatanaad hadda lagu jiro marka waxaan idhi nimayahow dadku dhallinyaronimay ka cabtaan een, da'ay ka cabtaan dadku anigu dhallinyaronimaan ka cabanayaa dad badan baa commenti ka soo dhiibtaa yidhi innaa lilah war axmed maanta maxay taasaad u qurux badan tahay iyo maalintaasaa waayeelooda waxaa marka dad badan aan qaado waaye marka sheekadii waxaa dhacday marka gabar baa igu soo tuuratay oo igu tiri maxaan ku yidhahdaa warniyahow een, anigaaba doonayo inaan een, dhallinyaronimadoo waayeelnimo ka carreeniyo maa dhallinyarnimo igu soo wareejisa haddii aad dhallinyarnimo ka cabanayso da'ad marka adigu meeshaan ku kaftanay haa hoosaan ka wada hadalnay onlinekaan kala hadla marka inantii waan waan sheekaysanay waan sheekaysanay in badan baan sheekaysanay cabdiqaadir oo arrimo badan baan dhex maray horto mana doonayo waxaa ku yidhahdaa in arrimahayga secretkaa la ogaado marka adigu in badan baan sheekaysanay Een, gabadhii in badan baan wada soconay adigu waa taqaanaa dadku markay isku wanaagsanaadaan sawiradooda unbay isku diraan aan isku soo dirna oon sawiradayda u diray waa ii soo dirtay markaabay igu tiri oniha waa een, maanigaad i ajaraysaa mase anigaa kuu moodo waxa tahaybo nin duruuf badan ay ka muuqata ad u eg tahay markaasaan guri war xaq ugu dhahay aflagaa daynan ariyaadi wax baa naga dhexeeyey markaasay tiri bal aanu is aragno marka een, waa taqaanaa hablaha inta badan waa meermeeris badan yihiin marka waxa dhacday een, waynu isbaranay in badan baan isku dayay inaan la kulmo mar weliba waxay ku leedahay un maanta jaamacadaan leehay maanta maxaan ku yidhahdaa gurigiiba haa halkaanay ka baxday marka adigu dumar waa iska taqaan in badan baa markaan isdaba joognay Een, markii aan la kulmay adigu waa taqaanaa dadka een, qofka yacni durbadiiba lama niyad jibiyo marka aniga qudhayda waxay ila muuqatay islaan iga weyn marka da'ahaan la fiiriyo Haa. way isbedeshay ayadana malaha waxay istiri amalaynaa canugan yar ay taageynaysaa Haa. marka waxaa dhacday een, in badan baan aniga waa aniga marka imaysan cajibin haddana waxaan istiri kolley waa qof weyn oo maanta kaa garaa sarraysa niyahow bal adigu ogow ha fududaanin marka in badan baan isxadidey Een, marka waxa weeyaan dumarkuna waa kala taqaanaa waxa weeyaan een, midna ragga jaabka weynna bay jeceshahay midna waxay jeceshahay qofkay dabeecad ahaan iskeenayaan marka qofkaan waxay ahayd inta badan dadka dadka jaabka weynna daneeyo Haa, marka waxaa iiga baxdaba taleefanka kaar makugu jiraa waa marka markii saas tira waa ka dasadaa taleefanka waa ma- ma ka qabta marka qaar kaan soo joognay adigu taleefankii marka qaar markaan saas ku sameeyo adigu qofka marka dambe een, haddii uu ku arko inaad qof adag aad tahay yacni intuu kaa weecweecan karo wuxuu isku daya inuu kaa leexleexdo marka waxaa dhacday een, inantii waan is aragnay een, waan sheekaysanay waan kulanaa uun waa adiga mar weliba aan kulano sheekadayna mar walba waxaad sheekada aniga iyadana dhex maraysa mar walba waxa ka muuqda dhaliil aniga ee hayso marka marka aniguna balahayaan iska dhigaa waxaan idhahdaa waxaan ku idhahdahay warniyow maanta mootaan soo kiraysta gaariyaan saaxiibkay ka soo qaatay maalin buun sheekan adigu idhahdaa wax baan dabaraa warniyow nacaataa taaye ti maalmaha la raadinaya sidiis baag iyo
waa iyadu maankeedaaba kama qaba midaas marka waxaa dhacda cabdiqaadirow in badan bay marka maxaan ku idhahdahay caataa waan dhaliilsanaha iyo ragga caataha ma jecli iyo adiga waxyaabahan loo jooginoo sidaasaa in badan meesha ka dhacay sheekada way nala dheeraatay marka marka aniga ayada marka hab sheekadaynan waxaan u qoray marka hab maanso war maxaa dadka caatada iyo caynkeenna kugu diray kuwa cayiranoo cadiinta la cuflaynaya oo caynkaa muwaadan arag waxay igu tiri cilmiyow cayilkii iyo caatada iyo cutub kastoo tahay anigu ma calman caataha waxaan idhi waa adiga camaloonoo mar weliba xanaaqsana waa adiga camaloonoo kuwa caatada iyo caynkeenna cunaya kuwa wada cafuufo cayilkii iyo calooshiiyo caasha wada lulayo oo caynkaa muwaadan arag waan ku celiyey marka su-aasha markaasay tiri casiiskii ina uumaa cizi iyo sharaf mudan ragna kuwa caatadahaa in la caayo mudan marka gadaalaa uga dego waxaan ku yidhi cizi iyo sharaf iyo cambaaraysi caatihii kuwa cayilana bal carif aan ayagana garanee marka waxay igu tiri carifaye kuwa cayilanoo calooshiiyo caasha wada lulayaa cilmiyow laga casheeyaa marka markaasay si toos iyagu soo baxday way caddaatay marka in xoogaa sheekadu ay lacagdoon ay tahay
caashay lacag doonka maxaa ka jira maxay dunida ismaaciilow lacagdoonka iigu kaadi waxyaabahan aad kula yaaba waxaa kamid wuxuu yidhi midka caloosha laa xoogaa laga tirtaa halkan mid caloo la yaaba la hadlaba suuqba male Xagga- xagga- gabdhuhu ma fiiriyaan six bucks wax la yidhaahdo ninkani ma tigtigan yahay nin isla eg oo xoogan oo maaragta qorqoran ma yahay ninka jawaan la yidhahdaan filaya inay riwaayad ay ku jirtay Hay.
baloniyo maxaad isu ma garanaysaa makasu- calo- calooshii something inay ahayd baan filaya marka adigu nin ka mid a riwaayad baan ku daawanayay hay markaasaa qofkii waxuu odhanayaa warniyo intan waa intaan carruurtaba ugu amaahdo oo dukaanka markaan tago nin ladan laygu qaato hay marka xagga carruurtaa lagu koriya Waa- cashay waa meelaha qaar laakiin haddii meelahan oo kale la yimaado dhinaca loola suuq kama le soo ma dhinaca kale ii- nin iigu sidaadoo noqo kale qorqoran bay gabdhuhu fiirin lahaayeen dhinaca kale iigu noqo sheekadii hore waa gartay dhinaca ladnaanta haye dee waxaa wiilkani uu kusoo gabagabayay habli jeebkun bay eegayaan jeebkay fiirinayaan ha waa gartay ma kula socota
ismaaciilo waxay ku xiran tahay qof walba siduu u fiiriyo haye laakiin jeebkiin xoogaa ku jira way iska fiican tahay jeeb maran caasha caasha gabar baa guryahan- laga hayaa muxuu jeeb maran soo sidaa laakiin dee mise jacaylkii loof iyo je- maran bay jacaylkii iyo jeebkii ha meel ma wada gelayaan waa gartay keebaad dooranaysaa laakiin jacayl aan dux lahayn ismaaciilo idana meel ma gelaysaan ma marka leenahay waana jacaylku uu ku leedhan yahay dux baad leedahay marka waa in xoogaa yara isku dheeli tiran tahay haye waa gartay dee bal hees baad inoo soo qabatay Een, waa hees ay gabdhuhuna ku gardhiganayaan waa anigii markii hore carabka ku dhuftoo lahaa haddaad aragto qof isha laga soo riday markiiba gartahaasiin waxaa laga yaabaa kii kale inuu waa hore soo dhintay uu du- oo la soo dilay marka waxaad leedahay habluhu waxaa jira wax ay ragga ku aad iyo haystaan aad- aad iyo aad wax- intaas waa la iswada haystaa ismaaciilow oo gartoodana ma dhammaato marka heestan waxaa la yidhahdaa baadhi to baadhi waa xaflad to xaflad haye raxma rasmi baa ku luuqaynaysan wada dhegaysan
markas faranay haddaan ku boqro bilada ku sudhay oo ambeesiyo lacag badan jeebka kaaga buuxiyey basaboorkiyo bukinku jaro barhkii ka tumay markas baranay haddaan ku boqro bilada ku sudhay oo ambeesiyo lacag badan jeebka kaaga buuxiyey basaboorkiyo bukinku jaro barhkii ka tumay ma baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid baadhi to baadhi kama baxaysid boqoshiyo dalxiis kama baxaysid kumashiyo baar kama baxaysid waxaad baratay kama baxaysid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigii ofin ma haysid baradii wacnayd bibi booqan ma haysid bustanka jacaylkana waxba kama beertid bari iyo been kama baxaysid ballantiiyo axdigii ofin ma haysid baradii wacnayd bibi booqan ma haysid bustanka jacaylkana waxba kama beertid
haye ismaaciilo habl- de rag waxa loo reebo haye waa inaan soo raadiya waxay horta kusoo hees dhacday jawaabta heestii allah u naxariistay kulcu ku dhuuqayn jiray la dhihi jiray baldacun isugu bayr haye haye haddii nimankii een, jaabka loo buuxiyo la boqro la soo dhaweeyan waxbay sheegayaan haye haddii jaabka lacag kuma haysadii la yidhahdo waxbay sheegayaan marka sheekada xaggee laga baxaa sheekada waxbaa igu laaban caashay waa tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa xalay garoonkeeda emirates ku dubatay naadiga arsenal ee dalka ingiriiska ciyaar xiise badan oo labadaas koox dhex martay ayaa waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxda barcelona ay ku adkaatay daqiiqadihii ugu horreeyey ciyaarta ayaa kooxda arsenal waxay u muuqatay in ay u babac dhigtay kooxda barcelona hase yeeshee qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo koowaad waxay naadiga arsenal sameeyeen qalad weyn kaasi oo ahaa in gebi ahaantoodba ay weerar ku qaadeen kooxda barcelona hase yeeshee weerar celis lagu soo qaaday ayaa waxaa gool qurux badan ka dheliyey ciyaaryahanka leonel messi daqiiqada yar kadibna ciyaarta waxa ay barcelona heshay goolkii labaad markii ciyaaryahan matthew felemini oo garoonka ku jira oo keliya afartan iyo siddeed ilbiriqsi uu qalad ku galay diilinta siddeed iyo tobanaad ciyaaryahan leonel messi waxaana messi uu dhaliyey goolkii labaad oo ahaa gool kulaad sidaasna barcelona waxa ay ku adkaatay laba gool iyo waxba tababaraha kooxda arsenal ardan vinger ayaa waxa uu rumaysan yahay in naadiga barcelona ay u gudbeen sagaashan iyo shan boqolkiiba wareegga sideed dambeedka ee koob koryaalada yurub tababaraha reer faranse ayaa waxa uu eedeeyey qaabka ciyaartooydiisu ay u khasaariyeen fursadaha ciyaartii xalay waxaana uu si gaara u xusay alex oxlade chamberlain iyo oliver jeron oo fursado badan khasaariyey qaybihii hore ciyaarta markaad eegto qaabka aynu u dhammaystireenno fursadaheenu waa dhibaato barcelona iminka waxay u gudubtay wareegga sideed dambeedka sagaashan iyo shan boqolkiiba hase yeeshee waa inaynu tagnaa garoonkooda oo aynu muujinnaa waxa aynu samayn karno ayuu yidhi tababare venger sidoo kale ciyaar xiise badan ayaa waxay dhex martay kooxaha bayer munikh iyo kooxda yuventus oo ku kulmay magaalada turin ee dalka talyaaniga naadiga bayer munikh ayaa ciyaarta ku hormartay waxaana gool u dhaliyey ciyaaryahan thomas muller waxaana sidoo kale goolkii labaad u saxiixay ciyaaryahan arjen roben bayer munikh oo rumaysan in ciyaartaasi ay ku adkaatay ayaa waxaa yidhi maya kooxda yuventus waxaana ay heleen laba gool ciyaartun waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah inkastoo kooxda bayer munikh ay iska khasaarisay fursad ay ku badin kartay oo barbardhac ay gashay haddana waxaad dareemaysaa in weli ay haysato fursad wanaagsan oo ay ugu gudbi karto wareegga xiga maadaama laba gool ay juventus kaga soo dhalisay garoonkooda sidoo kale dhegaystayaal waxaa caawa dhici doona kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalada yurub kooxda dinamo kiyef ee dalka ukrein ayaa waxay martigelin doontaa naadiga manchester city ee dalka ingiriiska kooxda atletico madrid ee dalka sbainna waxay u safri doontaa magaalada einhoven ee dalka holland halkaasi oo ay kula cayaari doonto kooxda b s v einhoven wararka kale ee cayaarahana shan musharax ayaa waxay isku dayayaan in ay beddelaan saab balater oo ah madaxweynaha xilka ka degay ee xidhiirka kubadda cagta ee fifa waxaana doorasho qaas ah ay dhici doontaa maalinta jimcaha ee soo socota doorashadan ayaa waxaa ku lolami doona amiir cali bin al xuseen sheekh salmaan bin ibraahim al khaliifa giana infantino tokyo saxwell iyo jerome chamben oo dhammaantoodba doonaya in ay noqdaan madaxweynaha xiga ee xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fifa doorashada ayaa waxay ka dhici doontaa magaalada zurikh ee dalka switzerland saab balater ayaa waxa uu ahaa madaxweynaha fifa tan iyo sannaddii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii hase yeeshee fadeexado ku salaysan musuq maasuq iyo laaluush oo dhowaanahan hariyey xidhiirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxa ay keenaysaa in markaasi uu xilka waayey sheekh salmaan iyo infantino ayaa la rumaysan yahay inay yihiin labada musharax ee ugu cadcad doorashadan ugu dambayntiina macallinkii hore ee kooxaha chelsea real madrid iyo inter milan hose morinio ayaa waxa uu ka hadlay mustaqbalkiisa xilli si aada loola xidhiirinayo inuu noqon doono tababaraha xiga ee kooxda manchester united waxa uu sheegay in markii uu tegey magaaladan toddobaad ka hor uu maqlay in uu ku laabanayo kooxda inter milan uu noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi hase yeeshee taasi waxa uu sheegay inay tahay mid aan jirin maalin walba war cusub ayaa layga qoraa laakiin xaqiiqdu waxay tahay weli ma haysto shaqo waanu ku faraxsanahay sidaas ayuu yidhi tababare jose morinio xubintii cayaarahana waa naga intaas
waan gartay aad buu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo xubintaa ciyaaraha inala socodsiinaya caasha dhinacii gebagabadeenu kusii dhownahay ee maxaad inoo haysa heys labaad haddaad heystii hore baadhi to baadhi inoo keentay baadhi to baadhi haddaan kasoo gudubna ismaaciil waxaan inoo hayaa beled ibaadiya bulshadii dhammaanteed kiin kasoo baxsaday waa codka macaan fanaanada maryan mursal ciise heesta beled iyo baadiye
bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye beled cibaadiya bulshada dhammaantee kiin ka soo baxsadee iigu beer nugul waaye barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa barashadiisa bogay ku taalle way ibaanisaa waa bartilmaameedkii jacaylke iyo bakoolhiiso birqaaye baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana
waan u bogay anay bilicdiisu ii bishaaro tahay codkaasi macaane maryan mursal ciise ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno galabta afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
baxsana baxsana alla wiil ku baxsana baxsana baxsana alla wiil ku baxsana
This program has come to you from the Voice of America, Washington.